wanaagsan helkiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kor usoo dhawaada barnaamijkeennii amuuraha islaamka wadamada turkiya iyo niger ayaa ku heshiiyey inay iska kaashadaan arrimaha tamarta macdanta sirdoonka iyo difaaca kadib markii wadanka nigeria ku yaala galbeedka africa uu ka dalbay inay milatariga reer galbeedka ee ku sugan dalkooda ay ka baxaan ayna joojiyeen heshiisyadii qodista macdanta ee dalalkaasi ay hore ula lahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee turkiya xakan avidano oo ay weheliyaan wasiirka difaaca yaasir guuler wasiirka tamarta al barislan baykatar iyo madaxa sirdoonka turkiya ibrahim kalin ayaa booqday caasimadda dalkaasi niger ee miami arbacadii toddobaadkan dadka ka faalooda arrimaha africa ayaa sheegay in heshiiskan cusub ee niger iyo turkiya uu muujinayo sida uu u xoogeysanayo xiriirka africa iyo turkiya ayna ka muuqato in wadamo badan oo yurub ah oo saameyn togan ku lahaa africa uu meesha kasii baxayo sidaasina waxaa qaba cabdiraxmaan maxamed jaamaac oo loo yaqaano gacalahana falanqeeye degana magaalada london wadanka turkiya oo noqday hadda wadan aada u maaragta africa ugu yeeshay saameyn gaar ah weliba xaggeeda galbeedka iyo xaggeeda barigaba wadamada sida soomaaliya oo kale oo ah wadanka ugu yani xiriirka ugu weyn uu la leeyahay africa ilaa iyo labadii kun iyo toddobaiyo tobankii sidoo kale wuxuu la yeeshay heshiis difaacayeed wadamada kale ah ethoobiya ghana kenya nigeria iyo ruwanda taas waxay tusinaysaa in turkiya ay noqotay marka wadan weyn oo saameyn ku lahaa africa wuxuu dhowaan heshiis la galay niger marka wadamadii hore ee heshiiska la ahaa ama difaaca la ahaa niger waxay ku bedelatay sidaasoo kale wadanka faransiiska waxay ku bedelatay turkiya ku bedelatay waa arkaysaa marka saameyn xoog leh inuu ku leeyahay marka sida wadamada maaragta turkiya rushiya iyo wadamo badan baa iyo china intaba waxay saameyn ku yeesheen inay tadaqul ama saameyn ku yeeshaan inay soo dhexgalaan africa madaxdan turkiya ayaa waxay la kulmeen dhigooda dalka niger iyo sidoo kale hogaanka cusub ee dalka niger cabduraxmaan tiani oo xilka dalkaasi la wareegay kadib markii counsilka milatariga ee uu hogaaminayay xukunka ka tuuray hogaamiyihii hore ee dalkaasi maxamed bazoum hogaankan cusub ayaa bedelay jihadii saaxiibada dalka niger dowladda cusub ee niger ayaa dalka waxa kale oo ay ka saartay askartii faransiiska ahayd ee muddada dheer ku sugnayd waxay sidoo kale ka codsadeen askarta maraykanka ee ku sugan halkaasi inay si deg dega uga baxaan waa maxay sababta wadamada afrika ku yaala ee ay u badan yihiin muslimiinta ay uga biyadiideen saaxiibadoodii hore ee reer galbeedka waa kan mar kale cabdiraxmaan maxamed jaamaac wadamada muslimiinta ee dhaca afrika waxaa kalifay inay dhabarka u jeediyaan gumaystihii wadamadii hore u gumaystay waxaa weeye waxaan oran karaa oon ku sababeyn karaa laba arrimood mid waa xagga dhaqaalaha midna waa xagga siyaasadda haddaan ku hormaro midda siyaasadda wadamada loo yaqaano francophone states oo faransiiska hore u gumaysan jiray sida maali iyo burkina faso waxaa ka dhashay xoogag islaamig ah oo aada u xoog badan kuwaas oo aada ula dagaalamay dowladihii ama hogaankii faransiiska taabacsanaa kana tuuray xukunkii ka tuuray waxay kaliftay taas markaa in maaragta faransiiskii uu wax kasta isku dayay inuu sameeyo uu ku guuldareystay guuldarahaas waxay kaliftay in markaa labada wadan ay ka dagaalamaan oo ay nimankaa yimaadaan inqilaabka midda kale niger iyo geni waxaa jiro dadku dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ah uraniumtooda ayaa waxa lagu iibinayey dibadaha iyagoo aan waxba ku haysanin maarata wadamada ay ku nool yihiin saa darteed waxay keentay arrinta dhaqaalaha inay ka dagaalamaan faransiiska iyo maraykanka iyo westernka waxay isku dayeen inay isticmaalaan wadamada ecowaska oo faragelin toos ah ay ku sameeyaan niger oo kale taa weli ma hirgelin ma dhicin laakiin waa ay dhici kartaa mar walba inkastoo madaxweynaha cusub ee president faye ee senegal uu isku dayay dhexdhexaadinayo inuu ka odayeeyo si bloggii ama ururkii isugu soo noqda ecowas laakiin nimanka mali burkina faso iyo niger waxay samaysteen blog cusub oo la yidhaahda alliance of saaxil and states kaas oo markaa hadda iyagoo ay ku midoobeen waxayna alliance la noqdeen wadamo kale sida ruushka iyo faransiis maxaa la yidhahda iyo turkiga iyo wadamadaas wayna u dhabar jeediyeen wadamadoodii hore booqashada ay wasiirada turkiya ku tageen niami ayaa imanaysa laba bilood kadib markii uu ra-iisul wasaaraha niger cali mahaman lamine zeni magaalada ankara kula kulmay madaxweynaha turkiya dayib erdogan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taniya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan